يشاء من عباده بالأولاد يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير والصلاة والسلام على رسول الله القائل كلكم مسؤول ومسؤول عن رعيته وعلى آله وأصحابه الغر الميامين خير من صلى وصام وخير من دعا الأنام إلى الهدى وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال انت أدب ذيك ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaan u mahadnaqayaa rabbiga subxaanahu wa tacaalaa ina makan siiyey inaynu isugu nimaadno majliskan aynu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ku xusayno mahaddaa rabbi aan u mahadnaqay kadib waxaan iyadana u mahadnaqayaa min baabi qowli nabiyi calayhi salaatu wasalaam laa yashkuru allaha man laa yashkur innaas waxaan iyagana mahadnaq usoo jeedinayaa munaasabadan mubaaraga ah walaalaha qaa'imiinta ku ah ee dacwadda masjidka bristol ku quma suurtogeliyeen oo u saciyeen munaasabadan oo kale inay noo qabsoonto sida walaalkeen tilmaamay waa markii labaad ee aynu ku kulanno muxaadaro caynkan oo kale ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa altawfiiqa wasabaab rabbi ayaana ku mahadsan inakoo kala fog oo waxa weeyaan aan joogo magaalada hargeysa xafidaha allah waxarasaha allahu cabra alayaam idinkuna aada joogtaan cariga ingiriiska magaalada bristol haddana rabbiga itisaalka iyo xidhiirka wanaagsan inoo suurto geliyey ilaahaasa subxaanahu wa tacaala mahadoo dhammi ay u sugnaatay walaalayaal intaa haddaan ka gudbo waxaa ciwaanka muxaadaradeenu maanta uu yahay mas-uuliyat lwaalid tujaaha waladi mas-uuliyadda iyo xilka waalidka ka saaran ilmihiisa iyadoo si gaara aan ula sii hadli doono oo aan u tarkiisin doono hooyada al-ummu lmuslima hooyada muslimadda ah ee carada ama dhulkaa ku nool ee haddana xilku sida gaarka ama sida culus ugu sii saaran yahay waayo waaqacaynu ku nool nahay waynu ognahay oo sharciga islaamku waxa maamulka iyo hogaaminta iyo qiwaamada guriga iyo ubadkiiyo awlaadaba u saaray waa ragga iyo aabbayaasha al aabaa laakiin waaqiceenna sida ka muuqata halkan aanu joogno iyo dibaddaba ragga in fara badani xilkoodii waa gabeen waana ka gaabiyeen ilaa man raxima allah waxaanad moodaa hooyadu in wax badan oo xilkii awlaadii inuu kusoo ururay haba u badnaadaan kuwa qurbajooga ah marka insha allah iyadoo hadalkaydu xaggaa ugu badan doono haddana guud ahaan waa waalidka iyo awlaadda tarbiyadooda yani waajibka inaga saaran inaynu ku barbaarino tacaaliimta iyo aadaabta islaamka hooyadu waa masnac barakaysan oo midhaha lagu beerta ee kasoo go-a ay yihiin midho la goosto kuwa ugu khayrka iyo wanaagga badan ee lagu indhagoogsado waa ubadka ama bani aadamka waxa weeyaan aynu ku indhagoogsano haddaba hooyadu maadaama iyadoo ay tahay masnaca ama warshada soo saaraysa wax soo saarka ugu wanaagsan oo ubadka iyo awlaada ah hadday iyadu hagaagto oo hooyo saalixada ay noqoto midhaha kasoo go-aya iyo intaajka iyo wax soo saarkeeduna waxa uu noqonayaa wax khayr qaba sidaa daraaddeed ayaa in fara badan gaaladu waxay tarkiisiyaan ama ay culayska saaraan inay dumarka ka halleeyaan jidka toosan iyagoo waxyaabo fara badan dhagaha ugu ridaya oo ku luminaya maray yidhaahdaan islaamkaa dulmiyey oo annakaa xaqoodii usoo dhicinayno oo xoreynana marba waxay ku akriyaanba waad ogtihiin oo culayska ay gaaladu saarto inay dumarka matarahabaabiyaan ama xaqa iyo diinta islaamka ay ka leexiyaan xaqiiqada marka loo soo noqdana waxa gabadha muslimadda ah laga xoreynayaa waa xayaagii iimaanka waa xishoodkii waa xijaabkii sharciga ahaa waxay rabaan inay diinta ka xoreeyaan inay akhlaaqda ka xoreeyaan inay tacaaliimta iyo xishoodka iyo xishmadda inay intay ka xayuubiyaan ay ka dhigaan waxaan qiimo lahayn oo hilibka banaanka yaalla ee waraabo weliba u huguroonayo ee banaanka ay haadi kaga dhargayso sidaasay la rabaan dumarka waxay la rabaan ama xuquuqday u raadinayaan waa in saabuunta ama shaambooga ama dacaska inta lagu xayeysiiyo rabeersuuliga iyo xamaamaadka sawirkooda lagu suuro oo ay noqoto musco rakiisa oo aan qiimo lahayn siday gaaladu u rabaan waa taas laakiin xaqiiqada waxa ay tahay gabadha muslimadda ah iyo hooyada sharafta leh xaqa uu islaamku siiyey iyo xurmada ay ku leedahay nolosha iyo qiimaha waxa weeyaan xayaatadan adduunyada aada iyo aada bay u fara badan tahay oo islaamku sharaf iyo makaano sarraysa ayaa uu siiyey hooyada muslimadda ah maanta mawduuceenu kuma saabsano oo ka hadli mayno yacni xuquuqda dumarka islaamkii ay leeyihiin iyo gaaladu yacni ama acdaadu weerarka iyo hujuumkaay ku hayaan mawduucaas ka hadli mayno laakiin waxaan ujeednaa maanta oo maqsuudkaygu yahay in hooyada islaamkii ay ogaato inay iyadu iyadu ay tahay asalka iyo masnaca awlaadda iyo ubadku ay ka soo baxayaan reedyadu hadday hagaagto in ubadkeediina uu hagaagayo waxaynu naqaanaa dumarka iyo awlaadu waa mujtamacaadka islaamku meelaha ay ugu nugul yihiin ee laga soo weerari karo waayo gaalo waxay og tahay labadaasi hadday xumaadaan in mujtamaca oo dhan u xumaanayo laakiin labadaasi hadday hagaagaan in mujtamaca oo dhan u hagaagayo ayaa gaaladu ay og yihiin sidaa darteed ayaa in fara badan ay culayska saareen inay waxa weeyaan dumarka iyo awlaadaba ay lumiyaan oo xaqiiqada ay ka fogeeyaan iyo diinta islaamka وحشائرها الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق هو يدو ومدرسة يدو ومؤسسة تعليمية ومميسرا حتى ديار جريسون ويدا وهو يولا أجسن أتوصارته وحتوصاريسا شعب جمعة ولا أجسن وعيرة سيئة بنت سيئة أسل ولا سيئة dulnimada iyo wanaagga iyo gobonnimada shacabka ila leeyahay tayib alacraaq looma jeedo tii qabiilnimada ama laandheeranimada iyo waxa la ysugu faano taa nabdas iyo ujeedadu ma aha laakiin waxa gobonnimada dabkii ay tahay waa tacaaliimta iyo aadaabta islaamka qofka haysta waa qofka diinta ku dhaqmaya kaa weeyaan ka ah tayib alacraaq marka mujtamac iyo shacab waxa weeyaan dadnimadiisu iyo dayaanadiisu ay hagaagsan tahay waxa lagu helaa oo ay ka soo baxdaa waa hooyo wanaagsan oo la helo haddaba hooyo yahay ayatuha alummu lmuslima makaanada aada islaamka ka taagan tahay ogow miisaanka aada mujtamaca ugu fadhido garo dabadeed xilka ku saaran ka soo bax aabbayahoo muslimka ahi waa inaad adiguna ogaato inaad tahay madaxweynihii gusha ka maamulayay maamulayay ee ka hogaaminayay reerka oo dhan xataa awlaadda iyo ubadka iyo oorida intaba xilku cidda uu saaran yahay waa adiga ayuha al abulmuslim waajibku waxa weeyaan marka in hooyada iyo aabuhuba ay gacmaha isku qabsadaan siday ubadkooda iyo awlaadooda ay u hagaajin lahaayeen waayo yacni dhibaatada maanta ubadkeenna haysata iyo sida in badan oo kamida dhaqankii uga lumay waa ognahay ama kaloo halkan joognaana wax badan oo kamida waa dareensanahay waayo waxaad arkaysaa aabbo ama hooyo awlaadeedii iyo ubadkeedii kula soo carartay carriga islaamka oo oranaysa dhaqan celin iyo diintigu iigu barta ayaan u keenay laakiinse sidaad ka arkayso waa ilmo yar oo yaraantii lagu lumiyey waa ilmo markuu yaraa wuxuu bartayba uu yahay dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka gaalada way adkaanaysaa markaa sida lagu toosiyey oo lagu hagaajiyaa waxaaba laga yaabaa inuu tooso daaye kuwo kale oo halkan jooga inuu isna sii baabi'iyo fasahaadiyo waxa walaalayaal markaa waajibka ina saaran uu yahay geed yaraan baa lagu toosiyaa ee weynaan kuma tooso ilmaha yaraanta in lagu abadiyo islaamka walaalayaal tarbiyat alawlaad haddaan usoo gudbo alawlaadu nicma awlaadu waa nicmo ilaahay subxaanahu watacaala uu bixiyo waa hibo rabbi uu bixiyo waxaa garanaya qofka waayey yahabu liman yashaau inaasa wayahabu liman yashaau dukuur aw yuzawijuhum dukraana wa inaasa ilaahay cidda uu doono isaga ayaa dadiga siiya iyo hablaha cidda uu doonana lab iyo wiilal ayaa rabbi siiya cidduu doonana waabuu isugu daraa oo lab iyo dadigba wuu isugu dhafaa haddaba maadaama awlaadu ay tahay nicmo iyo nibo rabbi uu bixiyo subxaanah waxay awlaadaasi nicmo noqdaan waxay awlaadaasi noqdaan qurata alcayn wax lagu indhadoogsado oo lagu indhaqabowsado waxay noqdaan idaa rabbaynaahum cala alaadaabi sharciya markaynu ku rabbayno aadaabta iyo tacaaliimta islaamka markaynu ku rabbayno markaasi awlaadu nicmo noqonaysaa lagu indhaqabowsado laakiin haddaynaan diinta islaamka ku rabayn haddaynaan ku barbaarin aadaabta islaamiga nicmo noqon maayaana waxay noqonayaan nicmatan oo xasra fi dunya waalaakhira halkii nicmo laga eegayey waxay noqonayaan niqma waa musiiba iyo wax laga murugooda intiyo aakhiraba walaalayaal laysa maqsuuduna min atarbiya atarbiya aljismiya faxab waxaynu uga jeednaa tarbiyada aynu leenahay awlaadda hala tarbiyeeyo maaha tarbiyada iyo barbaarinta jidhka oo keliya alatii tacni tawfiira alma'kali waalmashrabi waalmaskan yacni tarbiyada jir ahaaneed ee macnaheedu yahay in loo suurtogeliyo waxay cunaan iyo waxay cabbaan iyo waxay xidhaan iyo meel ay u hoydaan taasoo keliya ma aha waayo taa haddii aynu ku gaabsanno oo jir ahaanun aynu u korino oo aynu ka fakarro oo keliya sidaanay u haraabi lahayn ama aanay u gaajoon lahayn ama aanay u aradi lahayn aynu aratiri lahayn taasoo keliya hadafkeenu hadduu noqdo dee taa xooluhuba waa inala wadaagaan waxaana la yidhaha tarbiyada jismiga oo keliya waa tarbiya bahiimiya xayawaaniya waxay tarbiya bahiimiya u noqotay dee xooluhuba waa inala wadaagaan aroortii waa la foofiyaayo waa soo daaqaan galabtii waa lasoo caraabiyaa oo xiradooday u hoydaan xooluhuna wax waa cunaa waxna waa cabbaan marka tarbiyada intaasoo keliya haddii lagu gaabsado waa tarbiyo xayawaaniye ah oon qiimo badan lahayn bal waxaa laga yaabaa annaha taxmiluhu cala alfasaad inay kuba xambaarto ubadka iyo awlaadda inay dhaqan xumo iyo fasaad ku dhacaan waayo ilmaha markaana diin kale iyo dhaqan kaleba u sheegin ee cunto iyo cabitaan un afsiiso waxaaba laga yaabaa cuntada iyo cabitaanka dee markuu dhargiyo wax walba uu helo inuu macaasi iyo fasahaad iyo shahawaatu nafsi inuu ku dhaco oo halkaa dhaqan xumo uu galo ayaaba laga yaabaa walaalayaal waxa maqsuudka tarbiyadu uu yahay altarbiyatu ruuxiya in qofka ilmaha ruuxdiisa la kobciyo oo la barbaariyo waayo waxaynu naqaanaa insaanku laba maado ayuu ka koogan yahay alruuxu waljasad maadada ruuxda oo ta qofku ku dhaqdhaqaaqaye qof bashara oo madkuura uu ku yahay iyo jasadka oo dee qalsoonsan iyo jidkan sara uun ah labadaa maado ayuu ka koogan yahay ta muhiimada badan leh ta qiimaha badan leh ta ad ruuxa qiimaha leh ku noqonaysaa waa ruuxda ee jasadka ma aha waayo ruuxdu hadday kaa baxdo dee waa meydka inaga aasa qiimo kale malihid aqbil cala aruuxi wastakmil fadaa'ilahaa fa anta biruuxi laa biljasadi insaanu waxaa shaacirkaasuu lahaa aqbil cala aruux waa ruuxda soo qaabil iyo nafta oo fadaaisheeda iyo wanaaggeeda dhammaystir iyada hagaaji oo kobci oo ku tarbiyay wanaagga iyo sharafta faanta biruuxi laa biljasadi insaanu waayo waxaad insaan qiimada ku tahay waxaad yadalow ku tahay qof magac loo muuqda waa biruux waa ruuxda laakiin jasadka oo keliya ma aha waayo ruuxdu hadday kaa baxdo magacaagii halkaasuu kugu daayey waana meydka inaga aasa walaalayaal haddaba ruuxdu maadaama ay tahay min amri illaah wayas'aluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila maadaama ruuxdu ay tahay min amri illaahi caza wajal faquutuhaa min asamaa wa biwaxyi asamaa waxa ay ruuxdu haddaba quudanaysaa waxa ay ruuxdu ku koraysaa waxa ruuxda kobcinaya ee kor u qaadaya maaha cuntada iyo cabitaanka waayo hadday cunto iyo cabitaan tahay dee gaalada ruuxdooda iyo quluubtoodaaba ugu wanaagsanaan lahayd waayo iyagaa ugu cunto iyo cabitaan badan haddaba ruuxdu waxay ku kortaa maaha cuntada iyo cabitaanka waxay ruuxdu quudataa waa min asamaa waa quud samada ka yimid waa waxyiga samada waa kitaabka iyo sunnada waa bidikri illaahi wa taacatih waa ilaahay xugkiisa waa taacada rabbi subxaanah ruuxdu kaasi ayay quudataa oo ay ku kortaa jasadka iyo jirkuna maadaama uu yahay min alard minha khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukrijukum taaratan ukraa waxa jidhku uu quudanayaa waxa jidhku uu ku koraa waa waxa dhulkaa ka soo baxa biyo iyo daagba hadday cunto tahay iyo hadday cabitaan tahayba haddaba qofku labada maadada waa inuu ilaaliyo jidhkiisa waa inuu ku ilaaliyo wixii ka soo baxay min alardi hadduu cabitaan yahay iyo hadduu cunto yahayba laakiin ruuxdiisa laakiin qalbigiisa oo ah ka uu insaan ama qof madkuura ku yahay waxa uu ku kobcinayaa waxa uu ruuxda ay quudanaysaa waa dikriga iyo daacada rabbi subxaanah walidaalik ayaa qofku isaga oo dadka dhex socda oo ka dadka ugu oradka iyo digdigta badan ah ka ugu caafimaadka badan ah ayaa haddana waxa uu noqonayaa qof min jumlati alamwaad wax dhintoognima lahayn haddaan qalbigiisa iimaan ku jirin haddaan ruuxdiisu ku noolayn waxa weeyaan waxyiga iyo diinta islaamka qof dhintay ayuu noqonayaa awaman kaana maytan faaxyaynaa wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman masaluhu fi ulumaat laysa bikhaarijin minha rabbi waa ki lahaa subxaanah ma mid ah adi mid meyit ah oo dhintay dabeed aanu ku noolaynay nuurka islaamka iyo iimaanka miyaa uu la mid yahay sidii qof mugdi iyo dulumaad ku dhex jira dhinacna aanu uga bixi karayn laa yastawiyaani masala labadaasi laba siman ma aha waxaa laga dhigay qofka mu'minka ah qof nool oo xayi ah waayo ruuxdiisa iimaanka ku nool waayo ruuxdiisa ayaa waxa ay quudata ee ay cuntay cabtaa u yahay ilaahay subxaanahu watacaala taacadiisa ama alkaafir qofka gaalka amiyaa qofka qalbigiisuu ka marayaa ilaahay digrigiisa iyo taacadiisa fahuwa mayit wain kaana yamshii bayna alwaraa waa qof dhintay walow dadka dhexdooda ha noqdaba mid socda oo lagu tiriyo kuwa nool walaalayaal haddaba altarbiya almaqsuuda min kalaami hada tarbiyada aan uga jeedo kalaamkaydani waxa ay tahay waa tarbiyatu ruux waa ruuxda in la tarbiyeeyo waa qalbiga in la barbaariyo waa nafta in lagu kobciyo oo lagu yani lagu edbiyo oo lagu tarbiyeeyo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa iyo rabbi waxa uu soo dejiyey markaasaad noqonaysaa qof qiimo leh ayuha alwaalid idaa lam tuxsin tarbiyata waladik waalidihow waladkaaga tarbiyadiisa haddaanad hagaajin haddaanad ku barbaarin diinta islaamka fainahu laa yuxsinu ilayk haka sugin adiga inuu ku wanaajiyo kuu samafalo jazaan wifaaqa faljazaau min jinsi alcamal waayo adigu haddaad yaraantiisii hagaajin weyday haddaad yaraantiisii barbaarin weyday markaad weynaato eed ugu baahi badan tahay inuu kuu samafalo bannaan cidlaa ayuu kaaga dhaqaaqayaa waayo dee adiguba xaqiisa maad gudin adiguna haka sugin xaqaaga inuu gudo ayuha alwaalid alwalad cala alfitra fii bidaayati khilqatih ilmaha yari abuuristiisa ugu horaysa waxa uu ku dhasho ee waxa weeyaan uu ku soo dhashaa waa fidrada islaamka fidradu waa diin jacayl iyo islaamnimo jacayl yacni qofka ruuxda ama waxa ku beeran ee ilaahay ku khalqee ku abuuray waa inay naftiisu u soo iilanayso ay jece tahay diinta islaamka iyo tawxiidka fitrata allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah fidrada ilaahay ummadda ku khalqay qof walba uu ku soo dhashay waa fidrada islaamka laakiin labadiisa waalid unba ama fidradaas ku barbaariyo oo u kobciyo oo ku koriya ama ka leexiya oo waddo kale u horseeda nabiguna sala allahu calayhi wasalam kamaa fi lbukhaariyi min xadiisi abi hurayra waaki rasuulku laha calayhi afdalu salaati wasalaam kullu mawluudin yuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaani aw yunasiraani aw yumajisaani waxaa rasuulku yihi calayhi afdalu salaati wasalaam ilmo kastoo la dhalo waxa lagu dhalaa fidrada islaamka oo diin jacayl ah ayuu ku dhalanayaa bimacnaa ilmaha yari marka ugu horeysa wuxuu jecel yahay naftiisu usoo iilanaysaa waa islaamka ee uu ku dhashay laakiin rasuulku waxau yihi faabawaahu yuhawidaani haddaba labadiisa waalid unba ama ka dhiga yahuudi aw yunasiraani ama tansiiriyo oo nasraani ka dhiga aw yumajisaani ama majuusi dabcaabud ah ka yeela yacni labadiisa waalid ayuunbaa ka leexiya dariiqa xaqa ah laakiin asalka ilmuhu wuxuu ku dhashaa waa fidrada islaamka inay fidrada islaamku asal u tahay oo wax ku soo dariye oo caarid oo ku cusub aanay ilmaha ahayn waxa u daliila lama odhan aw yumuslimaani ama islaam bay ka dhigaan lama odhan waayo fidrada islaamku waa kuu ku dhashay laakiin waxaan caaridkee kusoo dariyaa la cabiro layidhi yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaani waayo waxaasi waa waxaan asalkii fidrada waafaqsanayn oo kusoo cusboonaaday walaalayaal ubadka iyo awlaadda barbaarintoodu waa xil culus oo layna saaray samaradeeda iyo midhaheedana aynu u aayano ishiyo aakhiraba haddaynu la nimaadno waa rasuulku yihi calayhi afdal salaati wasalaam kama fi musnad alimaami axmed ومستدرك الحاكم وسنن أبي داود ومصنف ابن أبي شيبة وصححه الإمام الألباني في الإرواء برقم 247 وعرفوا كل عليه أفضل الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع ورسولك عليه أفضل الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة أولادي نصر الصلاة وأمر الصلاة وهم أبناء سبع سنين يدرس بالشرعة صلاة فرع أمره واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين kuna garaaca oo ku edbiya markay toban jir gaadhaan yacni ilmuhu waxay taasi daliil u tahay tadmiidka iyo sida tallaabo tallaabo loogu barbaarinayo ilmaha todoba jirka ha ku garaacin laakiin ku amar toban jirka laakiin markuu gaadho hadduu tukan waayo ku uleeyo ku garaac waa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam wafariquu baynahum fi lmadaajic fiiska iyo meelaha ay seexanayaanna ku kala sooca oo ku kala kaxeeya bimacnaa iyagoo yaryar si aanay adab darro iyo dhaqan xumo ugu dhicin ha isdhex seexinina ee kala sooca ubadka meesha ay seexanayaan iyo madaajicdooda waayo ilmaha sida marka uu soo jeedo aada mas-uul uga tahay ayaa markuu hurdana aada mas-uul uga tahay waalidii ow markaa sidaa daraaddeed ayaa nebigu xataa hurdadii wuxuu inagu barbaarinayaa sida dhaqanka iyo aadaabta islaamku ay ku jirto oo ah in awlaadii la kala sooco oo mid walba meel gaara la seexiyo waxaa kaluu rabbi leeyahay jala sha'nuh yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبوحى إليه سبحانه يا أيها الذين آمنوا كل إيمانك نبت على اليوم وعلي رسولك سبب اليوم وأنفسكم وأهليكم نارا نسيهنا هي أهلك لك بدبادية النار أولا وحويري نفسي بدبادية نفسها بلحة صرع وأهلكاك waa in saxiinkooda iyo mas-uuliyadoodu ay ku saaran tahay waa ubadkaaga iyo hooyidaada rabbi waxa ui war naftiina iyo ehelkiinaba ka badbaadiya naar naartaasoo waxaa lagu shidayaa aanay ahayn xaabadii adduunyada ama shidaalkii adduunyada oo kale laakiinse waxa shidaalkaba u ah ee lagu shidayaa ay yihiin dad iyo dhagaxaan naartaasoo hadanada iyo ilaaladeeda ka shaqaynaysa ay yihiin malaa'ig aada iyo aada u abadag oo u qallabsan oo aan naxariis iyo tixintix aan lahayn oon kuu naxayn waayo waxaa loo abuurayba inuu ilaahay kaga aargoosto mujrimiinta amarkiisa diida rabbi waxau yidhi haddaba naarta noocaasa ee shidaalka noocaasa lagu shidayo ee malaa'igta caynkaasi ay shaqaalayna waxa weeyaan hadana ka yihiin war hooy nasihiina iyo eheladiina ka badbaadiya naarta intaydaan farta dhexda ka qaniinin ee aydaan murugoonin maalin aanay muruga wax idin karin waxay mujarira sabariu ka wariya ibnu cabbaas radia allahu canhu waardaah xabru hadihi lummati wa turjumaan alqur'aan kii nabi maxamed u duceeyey caalimkii ummadda nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxau yihi ibnu cabbaas icmaluu biaacati ilaah waxaa aayaddan macnaheedu yahay war daacada ilaahay ku dhaqma wataquu macaasi allah ilaahay macaasidiisana iska jira oo iska ilaaliya wamuruu awlaadakum biimtisaali alawaamiri wajtinaabi annawaahi waxaad awlaadiinana ku barbaarisaan inay waxa weeyaan awaamirta shareecada ku dhaqmaan wixii laga reebina ay ka tagaan fadalikum wiqaayatuhum min annaar taasaa ah badbaadada laga badbaadinaya naarta marka yani ilmaha agoo macaasi ku jira oon amarkii la imanayn oo wixii laga reebay ka tegayn waa ilmo aada arkaysa inuu naar iyo dab kusii dhacayo holcaya haddaba qofka lexe jeclada badan hooyada beerka jecele ilmaheeda aadkiyo aadka ugu dadaasha adduunyada haddii adduunyada ilmahaaga aada jeclayd oo qaybkeeda ku xambaarsan tahay haddii u dabco aada aada iyo aada uga naxaysood moodaysa inuu kaa dhacay ilmahaaga haddaad ku dadaalaysa inaanu gaajoon inaanu waxa weeyaan haraabin inaanu arabin haddii hooyo yahay ilmahaaga aad sidaa u jecetahay ka badbaadi naarta dhibaatadeedu taa tahay ka badbaadi cuquuba iyo cadaab inuu ku muta'aafiro aabbayahow haddaad ooridaad iyo ubadkaaga jeceshahay maanta barbaarintood iyo aadaabtooda ku dadaal cali ibn abi aalibna wuxuu lahaa fii tafsiiri hadihi alaaya ay callimuu anfusakum waahliikum alkhayr war nafihiina iyo ehelkiinaba khayrka bara waadibuuhum kuna edbiya waayo khayrka haddaan dadka la barin laguma barbaarin karo waayo barbaarinta lagu barbaarinayo waxaa ka horeysa marka hore inaad barto waayo waxaad barata ayaad ku dhaqantaa walaalayaal waxa aayaadkaas iyo axaadiisa aynu soo qaadana ay tusinayaan culayska uu culus yahay xilka waalidka saaran iyo waajibka ina saaran ee awlaadka uu culus yahay وعلى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمر كلكم راع ومسؤول عن رعيته وعلى رسول عليه الصلاة والسلام dhammaantiin ilaaliyo ayaa tihin waxbaad ilaalinaysaa oo xil baa laydin saaray ama waxbaa laydin raaciyey wamas-uulun can raciyatih qof walbana wixii la raaciyey ilaali layida xilkeeda la saaray rabbi waa weydiinayaa walla inaan laysaga tegayn maanta haddaad mas-uuliyadda iyo xilka aad subaysatay walle waxaad garan maalin adkaysaa garantoo daciif tahay kullukum raacin wa mas-uulun can raciyatih xadiidku waa u dheeraa laakiin shaahidka aynu xadiidkan uga golleenahay ama uga soconnaa waxau yahay rasuulku waxau yihi warajulu raacin fii ahlih wa mas-uulun can raciyatih ninka waxa la raaciyey oo ilaaliyo uu ka yahay oo la yidhi ilaali oo daryeel dunyadooda iyo diintoodaba fii ahli waa ehelkiisa waa ubadkiisa iyo ooridiisa waana la weydiin xilka iyo mas-uuliyadda halkuu dhigay waalmar'atu fii bayti zawjiha raaciya wamas-uulatu can raciyatiha haweenayduna guriga ninkeeda ayay ilaaliyo ka tahay oo la amray inay ilaaliso oo ay xilkiisa qaado waana la weydiinayaa wixii loo diray halkay dhigtay inay ka soo baxday iyo in kale marka ninka ehelkiisa ayaa raaci looga dhigay waana la weydiin doonaa halka gabadhana gurigeeda iyo ubadkeeda la yidhi kuwaasaad raaci usoo aad ilaalinaysaaye waxa weeyaan tarbiyadooda iyo aadaabtooda ka soo bax walaalayaal haddii aabbuhu xilkiisa u qaadi waayo haddii hooyadii xilkeeda ay qaadi weydo waxa sakila-aana cuquuba in la mudanayo bal u fiirsada imaamu muslim xadiiskanu soo saare macqil ibnu yasaar u werinayo waxa rasuulku yihi calayhi afdalu salaatu wasalaam maa min raacin yastarcihi illaahu raciyatan falam yaxudhaa binusxih ilaa xarama allahu calayhi aljanna waxa rasuulku yihi maa min raacin mid wax la raaciyey oo wax ilaalinaya oo xil loo diiday ma jiro oo ilaahay subxaanahu watacaala shay waxa weeyaan ilaalintiisa uu ku waajibiyo ma jiro kaasoo falam yaxudhaa binusxih racyadii la raaciyey nasteexadiisa aan ku ilaalin oo aan dantooda ka talin if iyo aakhirada waayo xilka lagu saaray waa inaad adduunyadoodana hagaajiso aakhiradoodana hagaajiso midna aana dayicin markaa rasuulku waxa wili ma jiro qof wax la raaciyo xil la saaray dabadeed racyadii aan ku ilaalin nasteexadiisa iyo waxa weeyaan sida danka sida danta iyo maslaxada ugu jirta if iyo aakhirada ilaa xarama allahu calayhi aljanna waxau rasuulku yihi haddii ay dhacdo qof mas-uuliyad la saaray inuu ka soo bixi waayo ilaahay subxaanahu watacaala jannada waa ka xarimaa fara badana qiyaamaha hooyo jannada laga xarimi doono markay ubadkeedii iyo awlaadeedii dayacday fara badana qiyaamaha aabbayaal fara badan oo jannada iyo darkii nebi moxamed laga caydhin doono oo laga celin doono markii xilkii iyo mas-uuliyadii saarayda ay dayaceen walaalayaal ayuhal aabaa walmuraad si aanu waciidkaa adag iyo goodigaa adag aanu inoogu dhaboogin maanta ayaynu taaniskiiyo fursadii haysanaa ubadkeenna yaynaan iska dayicin innakay dan inoo tahay if iyo aakhirada waxaa kaluu rabbi leeyahay subxaanah yuusiikum allahu fii awlaadikum ilaahay wuxuu idinkula dardaarmayaa ubadkiina iyo awlaadiina bal hadda u fiirsada ka dardaarmayaa waa rabbi cidda laga dardaarmayaa waa waalidka cidda lagu dardaarmayo laleeyahay ilaaliyana waa awlaadii waxaynu halkaa ka arkaynaa in ilaahay subxaanahu watacaala ubadkeenna iyo awlaadeenna in ilaahay inoogu naxariis badan yahay oo xataa waalidkii dhalay xataa aabbaha iyo hooyada waxa kaaga naxariis badan rabbiga ku khalqay caza wajalla sidaa daraaddeed ayaa rabbi waalidkii ula dardaarmaya oo uu leeyahay war ubadkiina iyo awlaadiina ilaaliya imaamu sacdi فآية مركز كثير وحويلي أي أولادكم يا معشر الوالدين عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم وعود أولادهم ولد يأذون بأهابا بل خير صدى إلهي سبحانه وتعالى isagaa waalidkii uga naxariis badan wanagkuu dhalay oo rabbi waxau leeyahay waalidow wanagkaagii aada dhashay ha jirin ilaahay subxaanahu watacaala waayo isaga ayaa cid walba dadka uga naxariis badan fallaahu arxamu bicibaadihi min hayri xataa min alummi biwaladihaa hooyada ilmaha iyo deerka jecel ee ilmaheeda jecel ee u naxariisanaysa ilaahay baa uga naxariis badan oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii misaalugu soo qaatay dadkii lasoo qafaashay gaalada laga soo qabsaday haweenaydii markay ilmaheedii dadkii lasoo qafaasho ay ku dhex aragtay ee intay ku soo oroday dub ku jira ay laabta kusoo dhejisay ilmaheedii waayo waa hooyo ilmaheedii ka luma heshay ayaa rasuulku waxau yidhi atarawna haadihi taarixatu waladaha fi nnaari wahiya taqdiru calaa an laa tatraxa waxau yidhi ma u aragtaan hooyadani inay ilmaheedaa dad ololayo ku dhex fuuri iyadoo awooday inaanay ku dhigin markaasay idhahdeen maya rasuulkii allow ku tuuri mayso waayo hooyada ilmaheeda waa u naxariis badanto way jeceshahay markaasaa rasuulku waxau yidhi wallaahu arxamu bicibaadihi min hadihi biwaladiha ilaahay ayaa addoommadiisa uga naxariis badan hooyadani naxariistay ilmaheeda u hayso waxa ka weyn sa ilaahay addoommadiisa u hayo walaalayaal jaahiliyadii hore hadday ubadkooda diri jireen oo ay nolol ku aasi jireen oo xataa hablaha ay xabaal colomin jireen oo wacdiga wax laydha ay samayn jireen waida almawuudatu su'ilat biayi dambin qutilat hadday iyadoo nolol caruurtooda aasi jireen kuwaasi waxay guri jireen jasadka oo dee qofku marka uu dhinto way aasi jireen laakiin waxaynu leenahay jaahiliyatu lyawm taqtulu ruuxa qabla aljasad haddii jaahiliyadii hore ay waxay la dagaalamaysaa jasadka iyo waxa uu ka nuqsaaminayo ay ahayd jaahiliyadan maanta jirtaa waxay la dagaalamaysaa ruuxda iyo qalbiga toosan markaasaa jaahiliyadan maanta jirtaa taqtulu ruuxa qabla aljasad nafta iyo ruuxda qalbiga ayay dilaysaa jasadka iyo jirka waxba yeeli mayso laakiin ruuxda ayaa ay dilaysaa fa ayu lqatlayni ashad haddaba labada diimo iyo labada qatli balkee daran waxaa shaki la-aana qatliga ruuxdu inuu yahay qatliga ugu soo shaxuye waayo ayaan darro ka weyni ma jirto qof isagoo dadkii dhex socda oo dadka nool lagu tirinayo haddana meyd ah waxau meyd ku yahay waayo ruuxdiisaa la dilay dhaqan xumo ayuu ku dhacay fashaad ayuu ku dhacay diintii ayuu ka leexday markaa waxa uu noqday qof xataa isaga oo nool oo socda ayuu haddana wuxuu la mid yahay min jumlati alamwaad waxaynu leenahay walaalayaal maanta jaahiliyada maanta jirtaa waxay la dagaalamaysaa ruuxda iyo qalbiga toosan waxa ay doonayaan sida xoolaha inaynu noqono wax wuxuun cuno waxna cadda seexda oo soo toosa laakiin aadaab iyo tarbiyo kale aan lahayn si aynu u noqono wax bahaa-inta iyo mayeedhaanka ku tirsan oon waxba kaga duwanayn walaalayaal ubadkeenna ilaahay aynu kaga baqno waa ammaano ilaahay ina saaray waxaa laga yaabaa waalidada barkood ilmahoodu maalin iskuulka hadduu jaro intay ka cadhoodaan inay ku garaacaan laakiin waxaa laga yaabaa inaanay dan ka gelin hadduu tukado iyo haddaanu tukan inaanay wardow hayn inuu masaajid tagay iyo inaanu tegin inaanay danba ka gelayn haddii masaajidka uu tagay iyo haddii kale ay isugu mid tahay waa ayaan daro waayo waxay ahayd tarbiyada diintu inay ka horayso tuwalba waayo ilmaha haddii la hagaajin waayo tarbiyadiisa diineed haddii ilmuhu noqon waayo mid toosan u hagaagsan waxa weeyaan adduunyada u baranayaa wax alla waxay u taraysaa ma jirto salaaxu duriya yacni duriyada oo waxa weeyaan hagaagtaa duriyada oo hagaagtaa waxay ka mid tahay min afdali lumuur yacni arrimaha ugu fadliga badan leh ayay ka mid tahay salaaxu duriya hiya min afdali lumuur walidaa kaanat maxalla ihtimaami alambiyaa sidaa darteed ayaa ambiyadu waxa ugu weynay ihtimaam iyo dadaal dheeraada ku bixiyaan waxay ahayd inay ubad iyo tasiir wanaagsan helaan bal u fiirso khaliilullaahi ibraahim calayhi asalaam waxau ilaahay baryayaa ilaahay walad wanaagsan inuu siiyo waxau leeyahay rabbi hablii min asaalixiin rabbigow iihide oo isii walad wanaagsan waayo waladku haddaanu wanaagsanayn see qiimo ma leh la-aantiisaa dhaanta mar haddaanu mustaqiim ahayn saalixa laakiin waladka wanaagsan ayaa qiimo leh وحكمني نبي الله إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ودعينا يا أو عروسي في أين مريسي أو دعينا يا وعود ربي يوم أنا إن وبكي قبل نقد هيرين إلى الأصنام عابدنا إلى هيوم نغير سوى كيلات عابدة وحكم لي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اليوم وحد لي شام الصلاة أوغا أنغا يوم الخيغبا وحد لي كرتا لحشعلا أمتي في أولادي سوعيو هذا والد كيميني فشعل واك تربية واك إبدية واك دين إسلام كبرة معها فعنصدي عدفان كون كتقهيه وحولي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام لكن بيك بسيين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربي اليوم وحملي شاكو وكوه قاسم فصير يدي ذرية يدنا أمة أبي كوه قاسم الله يوكيان وحولي أي زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اليوم وحركت عضيلة في ذرية ولا أكسل دعاء على أجيبة هذا أنبياء حتى يسيدا وجود ذلك كرين إن إلهي أبد يا أولاد ولا أكسل بل مرك إلهي أبد كسينا نحيي كرين وأي وحي ماركينا إن كان أبد كهيل ويسيد وعيسان كرين أو إلهي أبد صالحا نصيبه ولن كرين markay ubadka helaanna maxay ubadka ka yeeli jireen waa kan nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ilahay isagoo ka warramaya waxa weyi ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب وحول سبحانه ووصى بها إبراهيم يعني دين حنيف يدها إذا توصلت ibraahim waxau kula dardaarmay banihi inamadiisii buu kula dardaarmay iyo iladkiisii wayacquub yacquubna waa kula dardaarmay oo diinta inay ku toosnaadaan buu kula dardaarmay maxaa uu yidhi yaa baniya ina allaha astafaa lakum addiin waxau yidhi namadiidiyo ilaahay wuxuu idiin doortay diinta falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ha dhimanina idinkoo hoggaansan oo diinta haysta mooye si kale ha ku dhimanina xataa cinda alwafaat xataa yacquub markuu sii dhimanayay si uu ogaado caqiidada iyo ubadkiisu waxay caabudayaan waxa uu ku yidhi maa tacbuduuna min bacdi ubadkaydiiyow dabaday maxaad caabudataan baa yacquub ku yidhi calayhi asalaam قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون جمعوا بين التوحيد والعمل وعباد آبها يوم ونحن عابدنا إلهك ilaahii aada keligii caabudi jirtay rabulcizzati waljalaal ee adiga iyo aabbayaasha iyo awoyaa awoyadaada ay caabudi jireen ilaahaasaanu caabudaynaa ilaahan waaxida ilaah keliga oo xaq lagu caabudo rabbiga ah rabbigaasaanu keligii caabudaynaa tawxiidkii markay qireen ayaa camalkii jawaarixdana ay raaciyeen oo ay yidhaahdeen wanaxnu lahu muslimuun waa u hogaansamaynaa oo awaamirka waa qaadanaynaa wixiina laga reebayna waa ka tegaynaa sidoo kale luqmaan isaga oo la dardaarmayo inankiisii waxau yidhi waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaaciduh yaa bunaya laa tushrik billaah ina shirka ladulmun cadiim waxau luqmaan inankiisii ku yidhi inakaygiiyow laa tushrik billaah ilaahay axadna ha kula maanaynin waxaad arkaysaan ambiyadu ubadkooda tawxiidkay ku rabin jireen ikhlaaska iyo cibaadada ayay bari jireen waayo ilmaha waxa ugu horeeya lagu abadiyaa waa inuu noqdo tawxiid illaahi caza wajal ilaahay cibaadada inuu u darax jiro axad kale oo makhluuqa inaanu ku tacalluqin ee ilaahay oo keliya u baryo oo u caabudo oo isaga cibaadada uu darax jiro marka waxau hi inakaygiyo axadna ha ku lamaanin cibaadada waayo shirkigu waa dardaro aada iyo aada u weyn dardaarano badan baa usiiyey luqmaan inakiisii waxaa ka mid ah yaa bunaya aqimi asalaa waamur bilmacruufi wanaa cani lmunkar wasbir calaa maa asaabat ina dalika min cazmi lumuur inakaygiyo salaada hoog dadka wanaaga far xumaha ka reer dhibaato wixii kaasoo gaadhana u adkayso arrimaha la dooyey ee waajibaadka ayay ka mid yihiin kuwaasi walaa tusacir qadaka linnaas wejigaaga dadka hakada xinwaa ka diin kibir iyo waxa weeyaan anasa adigoo qaba yacni ha ka kibrin oo dadka ha ka sii jeedsanin walaa tamshid ilardu maraxa dhulkana ha dul socon adoo isqaadqaadayo kibir ha weedin ina allaha laa yuxibu kula muqtaalin fakuur ilaahay mid isqaadqaadis badan oo faan badan alla ma jeclo subxaanah waqti jeemasika waqdub min sawtik ina ankara laswaati la sawtu lxamiid socodkaaga dhexdhexayso codkaagana hoos u dhig waayo cod waxa ugu loogu nacaybka badan yahay waa codka dameeraha yacni qayla hadday wax tarayso ta dameeraha ayaa wax tari lahayd laakiin qiimo male codkaaga inta qofkaad la hadlaysaa uu u baahan yahay in ka badan kor ha uga qaadin aadaabta iyo tacaalimka islaamku waa taa haddaba ilmuhu hadduu taacada rabbi ku toosnaado waxa uu noqonayaa mid waalidkiisu ay ku indaqaduunsadaan ishiga aakhirada oo xataa usoo duceeya waayo rasuulku waxa uhi sala allahu calayhi wasalam idaa maata bnu aadam inqataca camaluhu ilaa min salaad ina aadam marka uu dhinto camalkiisii waa go-ayaa saddex mooyaane waxaa ka mid ah aw waladin saalixin yadcuu lah ilmo wanaagsan oo usoo duceeya waxaa kaluu rabbi lahaa waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira markaa ilmihii yaraa waxau odhanayaa rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira rabbigayow labadaydii waalid u naxariiso siday anoo yar ii soo barbaariyeen dee haddaanad soo barbaarin haddaanad hagaajin miyuu kuu ducayn oo ma wuxuu odhan ilaah u naxariiso isagaadan naxariisaynin ubadku waxay noqonayaan qurata alacyun fi ljanna janaatu cadnin yadkuluunaha waman salaxa min aabaa'ihim waazwaajihim wa duriyaatihim xataa waalidku meel sare hadday galaan ubadkii wanaagsanaa kor baa loogu soo qaadaya si ay ugu indhaqabaysadaan iyadoo iyaga darajadooda sare aan waxba laga nugsaaminin waladiina aamanuu wattabactum duriyatahum biimaan alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alaknaahum min camalihim min shay waxaa ka mid ah haddaba tarbiyat alawlaad guriga ilmuhu ka soo toosayaa guri islaam oo diinta alle lagu oogo inuu noqdo waayo ilmaha agu gurigu ka soo baxayaa guri kharaaba hadduu noqdo dee ilmuhuna hagaagi maayo haddaba hagaaga ilmaha waxa ka qayb qaata meeshuu ka soo baxaya inay hagaagsan tahay guri islaam inuu yahay oo sharciga ilaahay lagu oogo oo ilaahay wuxuu diidayna laga ilaaliyo kow facmirihu lbayti bidikri illaahi caza wajal guriga waa in lagu camiro ilaahay subxaanahu watacaala xudkiisa iyo taacadiisa qur-aan akris salaad sunne waxyaabahaas iyo khayraadka guriga waa in lagu camiro si uu noqdo guri cibaado oo ilmuhu uu ku barbaaro cibaadada iyo khayrka indhaha uu ka arkayo dhagahana uu ka maqlayo waayo inta badan ilmaha waxa afka looga sheego waxa kaga raad badan waxa uu arkayo ee camaliga ah ee hortiisa lagu samaynayo marka gurigii waa inuu noqdo guri sharciga ilaahay lagu oogo si ubadka iyo midhaha kasoo baxa u noqdo midho wanaagsan oo saalixa oo mujtamaca iyo biyadow iyo moolyahayn oo wanaag ku faafiya waxaa imaamu muslim saxiixiisa uu ku weri ku soo saaray in nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tajcaluu buyuutakum maqaabir ina shaytaana yanfiru min albayti aladii tuqra'u fiihi suurat lbaqara waxau rasuulku yihi war guryihiina qubuura ka yeelina waayo shaytaanku waa ka ordaa guriga lagu akriyo suuradda albaqara waxaa kaluu rasuulku lahaa calaykum bisalaa fii buyuutikum fa ina khayra salaati ilmari fii beytihi ila almaktuuba war salaadiina wax kamida guryihiina yeela oo guryihiina yacni salaadiina yay ka qabineen wax kamida guriga ku tukada waayo qofka salaadiisa waxaba ugu khayr badan gurigiisa ilaa tafaralka amooye oo iyada tafaralka ah waajibku jamaca iyo jamaacaadka waa in laga soo guto laakiin sunnayaasha waxaba fadli badan guryaha in lagu tukado haddaba waxaa halkaa laga fahmaya si aanay guryuhu maqaadiru noqon ilaan qubuurta qur-aanna lalama aado salaadna laguma soo tukado oo yacni waxa weeyaan wax sunno ah oo masruuxa ma aha in qabri lala dunsado waxa weeyaan dee salaad iyo qur-aan iyo wax lamid ah marka maadaama qubuurtu aanay ahayn maxal qur-aan iyo maxal salaad oo salaada lagu tukada aanay ahayn dee guryihiinaa la yidhaaha ku shabihina qubuurta oo guryihiina waxaad ka dhigtaan meel qur-aan iyo cibaado iyo diinta alle ka nooshahay oo ay ka camiran tahay si ay malaa'igtu u camirto shayaadiintuna uga dirtaan codobka labaad ee guryaha guryo islaama oo towsan looga dhigi karo waxaa kamid a ikhlaa'uhaa can kulli maa yuqdib allaha caza wajal in laga sifeeyo oo laga saaro oo laga ilaaliyo wax alla waxa ilaahay cadhogeynaya hadday heesataa iyo muujisada iyo kabanada la tunto hadday aslaanta iyo tilimaanta kabiidka ah ee dacaarada iyo dhaqanxumada laga daawado ay tahay waxyaabaha xunxun oo dhan waxa weeyaan gurigii islaamka ah in laga daahiriyo si aanu ilmuhu waxa ugu barbaarin waayo nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu lahaa laqad hadantu an aamura rajulan fayusalii binnaas waxaadan ku hamiyey inaan mun amro oo dadka usii tukiyo uma ukhaalifa ilaa rijaali laa yashaduuna asalaata fa uxariqa calayhim buyuutahum dabadeed aan u dagaal maro rag aan salaadaba imanayno guryaha aan kusoo gudo haddii nebigu ku hamiyey ragga salaada jamaca ka hadhay inuu guryaha kusoo gudo haddii ku hamiyey maxaad u malayn ka salaadiiba bilkuliya ka wada tegey ee aan salaad iyo soonkoona aqoon ee gurigiisuna fasaad iyo dhaqan xumo ku camiran yahay waxaa sakila-aana inuu kaasi uga awleysan inuu ka midan yahay in la gubo xurmo iyo qadarina aanu lahayn waxaa kale oo guryaha lagaga dhigi karaa guryo ilaahay subxaanahu watacaala lagu caabudo subarka ka soo baxaana ay barako iyo khayr ku yeeli karaan islaau lbuyuuti min alkilaabi wasuwar in guryaha laga saafi yeelo oo laga saaro cayda iyo tasaawiirta dad baa albana dhigta tasaawiir waxa weeyaan gidaarada kasoo laalaadiya rasuulkuna waxa yiri sala allahu calayhi wasalam laa tadkulu lmalaa'ikatu baytan fiihi kalbun walaa suura malaa'igtu danimaysa guri ay ku jira ama taswiira ay sugan tahay yacni guriga tasaawiirtu ay taallo ama aygu uu ku jiro geli maysa malaa'igta raxmadu waayo nabigu waxa uu tilmaamay yacni ay qof buu wax ku ubaarsanayo ama xoole iyo qalamka u ilaalinayo mooye ay kale qofku inuu iqtilaa ku sameeyo samaysaa inaanay u banaanayn haddii kale ajarkiisa oo nuqsaamayo waxaa rasuulku lahaa kamaa fi bukhaari wa muslim man iqtanaa kalban ilaa kalba saydin aw maashiya fainahu yanqusu min ajrihi kula yawmin qiraasaan qiraaskuna waa misla aljabal alcadiim marka laba duuroodo waaweyn in leeg ayaa ajarkiisa ka nuqsaama marka qofku waa inaanu daalada isku ekaysiin ayda wadata ee la seexanaysa iyaga ayda iyo kilaabka iyo xayawaanaadkaasay la mid yihiin gaalada oo qiimo male inhum ilaa kalancaami bal hum adal waxa weeyaan xoolaha ayaaba dhaama marka gaalada si aynaan ugu ekaan ayda waa inaynu guryaheena ka ilaalino tasaawiirtana waa inaynu ka ilaalino daayarta iyo dhallinyarku iyo ubadku iyo awlaadeennu waa kuwa derisooda mustaqbalka hamiga diinta iyo dacwada waa kuwa xambaaraya nebiguna in fara badan oo waktigiisa kamid a ayuu tawjiiha iyo talada dhallinyarta iyo awlaadda uu siin jiray axaadiis fara badan baa kusoo aroortay oo xadiis ibnu cabaas uu kamid yahay yaa gulaam inuu acallimuka kalimaat xadiiskii mucaad ibnu jabal wuxuu lahaa yaa mucaad atadri maa xaqu llahi cala alcibaad xadiiskii cumar ibnu abi salama ulahaa markii gacantiisu ay xeerada meel walba ay ka darsatay ulahaa yaa gulaam sami illah tawjiihaad fara badan ayaa ka soo arooray nebiga oo waktigu inaga dhacay oo aynaan ka gaarsiin karayn waxaa khulaasada iyo gabagabada muxaadaradana ay tahay walaalayaal ayuha alaabaau walummahaad maanta waqfadan iyo majliskeennan khulaasadiisu waxay ahayd aabbayaasha iyo hooyooyinku inay xasuustaan xilka culus ee saaran oo ilaahay subxaanahu watacaala ay kaga cabsadaan ammaanada ilaahay saaray oo ubadkooda ay edabka iyo tarbiyada u ilaaliyaan oo mar haddii lagu ibtileeyo ay ku imtixaaman yihiin inay gaalo la noolaadaan oo cari gaalo ay joogaan bal inay calal aqal ka ilaaliyaan inaan ubadkoodu gaalada aanu kaga dayan oo ay ubadkooda ka dhigaan kuwii dariiqii nebi maxamed ku haya sala allahu calayhi wasalam maa asabtu fa min allahi waxdah wamaa akhtaatu fa min nafsi wa min ashaytaan wallahu warasuuluhu minhu bari'aan waastaqfiru allaha alcaziima min kuli dayqin wajalal وأشكر الله عز وجل وكذلك أشكر جميع الحاضرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته